جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya maamul goboleedka shahadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa u hanjabay xubnaha mucaaradka ku ah maamulkaas wilaayada islaamiga ee bakool ayaa heshiis buuxo kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo wada dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas kooxda fagnar ayaa jab culus ku qabsaday galbeedka qaaradda afrika xilli ay sii kordhaysa awoodda mujaahidiinta saaxilka iyo saxaraha afrika wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta aybeenna oo ka soo baxay safka murtadiinta
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subax idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dalka soomaaliya warbixintaas iyo warbixin kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalkani xalay ka dhacay degmada xudur ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta xaqa iyo baadilka ay isweydaarsanayaan laga maqlayay deegaano ka fog degmada xudur dhanka kale wilaayada mudug ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka qeecad ee wilaayadaasi howlgalkaani oo ahaa qarax waxay ciidamada mujaahidiintu ku gubeen gaari cabdibilaah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sideed askari oo murtadiin ah oo gaariga la socday kuwaasi oo laba ka mid ah gacmaha ka go-een howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo mudug ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecla dirarka ah ku soo qaaday wilaayaadkii islaamiga waad mahadsan tahay yaasir maamul goboleedka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa u hanjabay xubnaha mucaaradka ku ah maamulkaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba xilli murtada axmed madoobe oo ah madaxa maamulka shahaadala dirirka ee jubbaland oo uu isku diyaarinayo doorasho uu mar kale isku doorto ayaa waxa uu maamulkaasi hanjabaad u diray siyaasiyiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi war ka soo baxay wasaaradda amniga maamulka riddada fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo lagu amray inaysan magaalooyinka maamulkaasi la iman karin maleeshiyaad gaar ah oo hubaysan wixii ciidan ahna kaga dambeeyaan booliska riddada jubbaland maamulka axmed madoobe ayaa muujiyey cabsida uu ka qabo abaabul xoog leh oo ay wadaan xubnaha kula loolamaya kursiga madaxtinimo si gaar ah hub urursiga ka socda magaala madaxda maamulkaasi ee kismaayo wasiir ku-xigeenka amniga maamulkaasi ashaarar dirarka ee jubbaland ayaa ugu guudiyey mucaaradka haddii ay u hoggaansami waayaan amarka ka soo baxay axmed madoobe inay qaadi doonaan tallaabooyin adag qabsoomidda heerarka kala duwan ee doorashooyinka dowladda jubbaland ayaa waxaa la farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed qodobada hoos ku xusan kow dhammaan ciidamada qalabka sida ee jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaa la farayaa in ay galaan heegan buuxa oo lagu xaqiijinayo amniga dhammaan deegaanada dowladda jubbaland sidoo kale dhammaan ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa in aysan ku milmin siyaasadda oo ay ku ekaadaan xeryahooda iyo goobahooda shaqo labo waxaa mamnuuc ah in askari hubaysan oo aan waajib shaqo ku jirin lagu arko goob aan ahayn goobtiisa shaqo saddex dhammaan musharixiinta iyo daneeyayaasha ka qeybgelaya doorashada dowladda jubbaland waxaa lagu wargelinayaa in ammaankooda ay sugayaan ciidamada booliiska dowladda jubbaland sidaa darteed waa in ay la xiriiraan taliska ciidanka booliiska jubbaland si loo siiyo ciidamo sharci ah oo suga ammaankooda afar ammaanka deegaanada jubbaland waa mid la ysku haleyn karo arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadihii lasoo dhaafay magaalada kismaayo ee xarunta maamulkaasi uu ka soo degay cabdi cali raagi oo ka mid ah xubnaha musharixiinta kaasi oo sheegay in axmed madoobe doonayo doorasho uu isagu isku doorto taasina ay si weyn kaga soo horjeedaan waad mahadsan tahay abuushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa heshiis buuxa kala dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo wada dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed waxa uu ahaa kulan ay barbar socotay dowra diini ah islamarkaana wilaayada bokool ay ku heshiisinaysay beelaha jilible iyo geeladle kuwaas oo ka mid ah beelaha walaalaha ah ee dega wilaayada gabagabada kulanka oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa laga jeediyey kelimaad muhiim ah waaliga wilaayada bokool oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey goobta ayaana ku dheeraaday xumaanta ay qabyaaladu leedahay
qabyaalada dhibaatada la tar waana muxaadaraadka gaadaasan ka jartay makadheerada qabyaalada qurun qabiilka waljaru ilaahay amaanay qabiilka isku faylay litacaarafu waay laakiin ina akramakum cindallahi ataqaakum waay may tusaale lahan qaadada ka hore oo cajiib ah qabyaalada dhibaatada yaa la tar qisadii ansaarigii iyo muhaajirigii oo rasuulka sala allahu alay wasalam saxaabadii isku mid haayeen yaadoo ghaswo laha ku nagaday duulaan laha ku nagadi eelbiyoodii oo isku galaan macnaha lama qof sheekhse ah koonu muhaajiru koonu ansaar hay eelkee laska harbiyan markaasa ku kastamay weerdaday yaalal muhaajiriin kaana meeray yaalal ansaar walaalin weerdahay qabiil maada ogaada nabagan sala allahu alay wasalam waa meelo roogi qadiidii hayta nabiga ilaahay ku hadale bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum jaahiligii walaa ilaha mooday aan osinka dhajar iyo haddan dib nagnagdana nabaga ilaahay may ka sheegay marka dacuuha fa inahaa muntina qabyaalada qurunaha isku ku dheerada fiiri adda walaaltanimada diineed iyo dadkun mid ay korto muslimiinta walaa ilaahay ka midaya mayu maynas sheeni bilaal alxabashi saxaabigii la raay suheeb arruumi arab mahaayn dadkaas koona ruumaan dhalay salmaan alfarisi abubakar asidiiq cali bn abi daalib maynas sheeni mana alukhuwa aliimaaniya hal shay sideeb ogaada qabyaalada daawud iyo jihaadu lanki qabyaalad koroojooyin hanuu dhibaas jihaadkan baxoy wallahi faysade fiyaa wade fiiri al-shabaab hadda lama gabiila inta iska galli al-shabaab oo may la raay meelan seedaan aragday ki geelile al-shabaab ee hoo isan inta iska dhamaayasan haan geelilaagi haan jiliblaagi inta lay roogaan ma taas maa masdhuumadayon ya kaar caalami aan gohong marka insha allahu tacaala in la adkeeyo al-ukhuwa aliimaaniya sidoo kale waxaa kelimaad muhiim ah madasha ka jeediyey malaaqyada labada beelood ee walaalaha ah nabadgelyada insha allaahu aakedni horeyba maybu aha dadma kasta ee in badan abwalwad yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haanyohan ilaahay hanuuni ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbisho maybu aha allinasyan mayla raaya jaray dadka soomaalida ma mahdaayaanaha duul muwaafaqa duca ku dhonyi duul makhtalafaan ankaar ku dhonyi manaa saalisa meel ku dhonyi sabaka ankaarin insha allahu may baha muwaafaqadii ilaahay subxaanahu wa tacaala nawaafiji shaydaan baan nidhaha jara ini marmar layska dhigisu leeyo laakiin may baha ini nabada la daaliyo nabadaadna deegaas jazaakum allahu khayra aljaza ilaahay subxaanahu wa tacaala way baa ku tuuganay hubka isan in isgadateen oo ini lamba walaashay ka dhowfadaaw ini isan dadgaalo kala dagaalmaa uninaagataan allahu akbar dhibaatadii ilaahay intaa noo ka reeb hoob ada fa fiirid walaa yaro gurin hoosad elejijari maahine yogini ilaahay hanoobiy ilaahay mahninka nag wal shaydaan iyo wal naared feedku tashkiiliyaayan la ima iin laylanima dad isgalaayo hadda dil inays guuraawba inta ma roogaan maana ka oshiini adow ilaahay kaka mashquulin lahay hoob dibaaganka mashquulina taasba cadaab ilaahay meeli baa neefalan ilaahay mana cadaab unod abti i aysinjey oo shal obsadaan liley ala dareena dhagtoo ku jari liley ikhwaani waa cari ilaahay mayl kukubahay ilaahay la aamino meel ilaahay dad andiri liinbah ikhwaani jihaadka ini liinbah wal kale kuka badbaadaan male beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ayaa markii ay ismaandhaafaan xalkooda u soo raadsada shareecada islaamka taas oo ah midda lagu badbaadayo adduun iyo aakhiro waad mahadsan tahay cabdiqani kooxda faknar ayaa jab culus ku qabsaday galbeedka qaaradda afrika xilli ay sii kordhaysay awoodda mujaahidiinta saaxilka iyo saxaraha afrika cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya warbixin uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxda dalka maraykanka ayaa sheegaysa in sumcadda kooxda calooshoshaqaystayaasha fagner ee hoostaga ruushka oo mar isu muujin jiray in ay yihiin awood aan la loodin karin ayaa hadda waxa ay noqdeen mid si weyn muddooyinkii u dambeeyey hoos ugu sii socotay islamar ahaantaana qaaradda afrika kala kulmaysay burbur xoogan waxay ugu horreyntii warbixinta sheegaysaa in maleeshiyaadka dharbaaxooyinkii ugu cuslaa ee kala kulmeen dhanka mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta galbeedka qaaradda afrika waxaa lagu soo warramayaa in faknar ay mar qura lugaha la soo galeen jaxiimo dagaal oo aysan filanaynin halaag xoogganna uu ka qabsaday dhulka saxaraha ee galbeedka qaaradda weliba iyaga oo xilligaas wehelinayeen murtadiin dalkoodii iyo diintoodiiba dhaafsaday sandareerta yar iyo dabadhilifnimo ay usii dheer tahay warbixinta joornaalka ayaa tusaale wuxuu u soo qaadanayaa jabkii fakner gudaha dhulka maali ku gaaray bishii juulaay ee sannadkan ka kadib markii ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay dhegta dhiigga u dareen askar fara badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadkaas calooshood ushaqaystayaasha ah ee ku socdaalayay dhulka saxaraha ah waxaa mar qura sida la xasuusta fakner halkaas ku qabsaday halaag weli ka shanqaraya dhagaha cadowga midabada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga dalkaas ruushkii dacminayay kooxdan ayaa laftiisa ilaa hadda isku dayin in uu ka soo saaro war rasmi ah oo uu ku xaqiijinayo tirada halkaas looga dilay murtasaqadiisa warbixinta new york times ayaa soo xiganaysa muuqaaladii halkaas laga soo bandhigay bishii juulaay ee jabkii cadowga halkaas ka soo gaaray waxayna muujiyeen ayay leedahay jabka iyo naasabeelka soo duulayaasha ka soo gaaray halkaas ma jirin wax qarsoomi kara oo wax walba waxaa lagu baahiyey mareegaha internetka dhanka kale muuqaaladaas ku baahay baraha kala duwan ee internetka waxay fakner u horseedeen sida lagu soo warramayo sumcad darro iyo in ay dunida nusqaamiso heybadii ay u muujin jireen calooshood u shaqaystayaashaas waxaana batay ayay warbixintu leedahay in shaki la geliyo sii jiritaanka fakner haddii ay ku sii sugnaato gudaha waddankaasi maali saxiifadda baaritaanno ee samaysay ayaa ku sheegtay in ay ogaatay in fakner halkaas looga dilay ilaayo afartan iyo lix askari loogana dhaawacay afar iyo labaatan kale taas oo ka dhigan ayay leedahay mid ka mid ah fashilkii ugu weynaa ee kooxda ku qabsada afrika gaar ahaan dhanka galbeedka warbixinta new york times oo sii socota ayaa waxaa lagu sheegay in murtasaqadan uu tabantaabiyo ruushka ay cashar lama iloobaan ah ka qaateen dhulka maali ayna ka soo dhammaatay xeeladihii dagaal ay ku howlgeli jireen sannadihii hore iyadoo dhanka kale ay adag tahay in ay kooxdaas ka guulaysato mujaahidiinta ka dagaalamaysa galbeedka qaaradda afrika wixii ka dambeeyey jabkaas ku habsaday kooxdan hoostagta moscow waxaa bilowday kala furfur ku yimid ciidanka waxaa kala daatay qorshooyin badan oo u degsanaa waxaa hakad galay howlgallo badan oo ay doonayeen in ay ku tagaan waddamo kala duwan oo dhaca qaaradda afrika sidoo kale warbixinta wargeyska waxa ay sidoo kale sheegaysaa in uu fashilmay qorshe ay maleeshiyaadku ku doonayeen in ay ku qortaan ciidamo cusub waxaana midaas u sabab ah in dunidu ay aragtay fashilka haysta iyo sida ay uga horkufeen libaaxyada islaamka ee ka dagaalamaya dhulka saaxilka iyo saxaraha afrika duruusta lama iloobaanka ah ee ay murtasaqada ku qaateen galbeedka qaaradda afrika kadib waxay hadda wajahayaan niyad jabkii iyo burburkii ugu xooganaa taariikhdooda waxaana hadda socda qorshe la doonayo in gebi ahaantood lagu burburiyo maadaama ruushka uu durbadiiba dhisay guuto cusub oo uu ugu magacdaray guutada afrika guutada afrika ayaa la mid a sida fagner waana koox iyada daacad u ah moscow una howlgasha sida kuwan oo kale balse ilaa iyo hadda ma jiraan ajandayaal cadcad oo uu valodimir putin ka damacsan yahay iyo sida uu doonayo inay ku shaqo galaan ciidankaas iyo weliba waddamada ugu horreeya oo ay ka shaqo bilaabi doonaan gabagabadii warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in mustaqbalka fakner iyo maali ee gobollada kale ee afrika hadda ay tahay mid hubanti la'aan ah ruushkuna uu u muuqdo mid ka cagajiidaya in boorjafid uu ku sameeyo maleeshiyaadka isagoona hadda u muuqda mid u janjeera dhanka guutada afrika si ay kuwaas ugu noqdaan badiil kale guud ahaan warbixinta waxay daaha ka rogaysaa sida ciidanka laga aaminsanaa iskuna muujin jireen awood aan marnaba la loodin karin ayna hadda ugu hor turunturoodeen cududa mujaahidiinta galbeedka afrika muddo kooban gudaheedana mugdi u galay mustaqbalka ay soo dhoodhoobayeen sannado fara badan ayna ku soo waraabiyeen dhiigga dad badan oo dulmanayaal ah oo ku kala nool daafaha caalamka waad mahadsan tahay rabbaani ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya waa laba askari oo toobadkeenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo isku soo dhiibay mujaahidiinta laguna soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada jowhar ee wilaayadaasi labadan taa'ib oo lagu kala magacaabo maxamed cabdirasaaq cumar iyo cabdilaahi cumar yuusuf ayaa soo faarujiyey safka murtadiinta kadib markii uu allah waafajiyey inay ka soo baxaan falka gaalnimo ay ku jireen maxamed cabdirasaaq cumar waxa uu ahaa askari ka tirsanaa maleeshaadka riddada ee loogu yeero danaba kuwaasoo ah murtasiqo uu tababaro maraykanka wuxuuna tababar ku soo qaatay saldhigga belidogla halkaas oo ay ku tababareen tababarayaal amerikaan ah markii toobada loo qabtay kadib ayuu ka warbixiyey qaabkii uu ugu biiray safka riddada iyo sida uu uga soo baxay magacayga maxamed isaaq cumar juhraa ka raaci meesha diyaarad layga saari balduugla leegi balduugla leegi markaa ku biirayay waxaan ku bixinay labada kun labaatan iyo labada saddex biloo tababar ahaa noola siiyey waxaa noo tababaray baladoogle ilaahay kuma darnaade adiga gaardiis iyo soqlo iyo ilaah kuma darnaade iyo ilaah kuma darnaade orod oo b t oo la ordaayo aanala bari saddex bilood intaas markii nala baraayey tababarka maraykan ana siinayey iyo macalimiin kaloo soomaali ah kadib waa nala diyaaradaana lasoo saaray dadna waxaa loo qaaday kismaayo dadna waxaa loo qaaday xamar dadna juura loosoo qaaday an marka dadka juura aan ku jiray kadib marka dadka juura aan aan juura aan ka shaqaynayay marka labadoo maalmooda meelahan aan soo aad aadnay sidow iyo gamboole xambad iyo waxsaas aan qabsan waxay ka dambeeya anin waaba ka dadgumanaya bamaanka maanka iska ahayd qaybta danab oo militarigaan ku jiray meeshaas muslim lama ma taalo ilaa kuma daaade dad muslimiin ahaa la dhibaateynaa wax jira ma ahan sidaas darteedaan uga soo tagay aabaheyna ilaah kuma darnaaday shalay bu anin le shaydaan igu qaadiyaa meeshaas aadi aabaheyna ma ii ogoleen aabaheyna ama waa ku dilaa ama gaaladaas kasoo taga u yiri waayahaan dhahay aabo waa kasoo tagaa amarkaadan waa yeelaa waalidkayaa tahay amarkaama diidaayi ilaah kuma darnaadee aniga muslimiinta igu tag sandile dhaqaar wahaa taayib cabdilaahi cumar yuusuf waxa uu isna ahaa mid ka mid ah maleeshaadka lagu soo tababaray dalka etoobiya isagoo ka howlgelayay degmada maxaasa cabdulaahi cumar yuusuf qurci jooharaa ka raacay deegaankaygana waa guurane marka maantana waa kiimi etoobiya lagu soo tababaray wallahi kuwa etoobiyaan iyo kuwa soomaali isku jiroo meesha joogaan tababaray saddex bilood ma saddex bilood oo na socdo markaa noo soo dhamaado muqdishaa nala keeno muqdishaa nagala qaado maxaasaa nala gey maalin waa yanfici waajay marka nimada mamda ay wadaan iyo waxay haayaan markaas fiirihii ani mabda'eyga waa iltahaa waayeen marka waa isaga soo tagay nimadaas waxay wadaan inaysa diin iyo midna iyo saqo kuleh inaa ogaaday marka anigana dantayda aqoonsada waa isaga soo tagay wallahi macalino sababta ugu soo baxa waxaa waaye inaa xoolahayga iyo waalidkay iyo reerhayga waxayga iska tabacdo dhulkayga iska joogo oo walaayada u imaado sax iyo cad isweydiisto alla dartii saasaa ugu soo baxay wallahi waxa uu baaqaay meeshaas wax oo hadda munaafacadda isku galaana ma lahan wax ay diin iyo wax ay ka helayiin mustaqbalna ma lahan kuwii iga dambeeyana waxaa dhihi lahaa inay isaga soo tagaa sida anigoo kale taa'ibkan lagu soo bandhigay wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka mid noqonaya askarta taa'ibiinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo soo faarujinaya safafka riddada aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu